إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan waxaa qarax xoogan lala beegsaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tiilay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose hal qof ayaa ku dhintay qof kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay dad la socdeen ku rogmatay deegaan hoostaga magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe alkataa'ib ayaa baahisay sawirada meydadka ciidamada dowladda federaalk ee dhowaan lagu laayay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud madaxweynaha maamulka la baxa galmudug ayaa sheegay in dekadda hobyo ay ka faa'iidey doonto dowladda itoobiya madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaa ku goodiyey inuu dagaalami doono isagoo diiday inuu iska casilo xilka golaha baarlamaanka kenya ay ku doonayaan mooshin xilka loogu qaadayo ku-xigeenka madaxweynaha kenya jabhadda tigree ayaa ceerisay madaxweynihii maamulka ku-meelgaarka ahaa ee ka jiray gobolka tigree kaasi oo u xirnaa dowladda itoobiya xildhibaankii uu dhowaan xabsiga kasii daayey maamulka la baxay somalilan ayaa ka hadlay sababta loo xiray iyo wax laga doonayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa isku dayey inuu qiil u dayo shirkii fashilmay ee ka socday magaalada muqdisho آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa qarax xoogan lala beegsaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tiilay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose guutada qaraxyada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay qarax ku bartilmaameedsadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku taala deegaanka shalambuud inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari halka ay dhaawaca kasoo gaareen saddex kale hal qof ayaa ku dhintay qof kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay dad la socdeen ay ku rogmatay deegaan hoostaga magaalada jowhar ee shabeellaha warkaasi zakariyo cumar ayaa soo jeedinaya wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca duleedka magaalada jowhar ayaa waxa ay ku waramayaan in inta u dhexaysa deegaanada cumarseen iyo geleef oo ka wada tirsan deegaanada dhaca bariga magaalada jowhar ay ku degtay dooni ay la socdeen ilaa iyo shan qof oo rakaab ah waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey hal qof oo ka mid ah rakaabkii sarnaa doonta inuu dhintay ilaa iyo hadda raq iyo ruuxo toona lagu laayahay qof kale oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa doonta maxamed cali shuute guddoomiyaha deegaanada balcaaneh ee maamulka hirshabeelle ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dhibaato xooglaan ka dhacday shalay shalay toban iyo kow saac xilliga wax dhaceen toban iyo kow saac oo galabnimo aheed biyaha hirka badda camal waaye biyaha hirka horaa socdo biyihii dhoonta dhex qaadaysa dad ganacsataa wateen oo dadkaas ka baahan wax kagata isle marka biyihii toban kow sac markay socdeen shan qofood iyo soddon loor oo geliyaa saareed shantii qofood soddonka loor waa degda doontaa la degta baday hoos u gashay biyihii hoos u gashay isagoo sii hadlayay shuute guddoomiyaha deegaanada balcaaneh ee maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu tibaaxay in doontan oo markii hore ka soo baxday magaalada jowhar ay ku degtay inta u dhexaysa deegaanada galeef iyo cumarseen oo ah deegaano hoostaga magaalada jowhar doonta waxay ka timiday jowhara badarka baabuurka soo dhoweeyey waa soo qaaday waxayna ku socotay meel layidhaha gaaleefay ku socotay meeshay ka raac laga raacan cumar soona layidhaah marka cumarkaana ka shareecatay ujeeday meel layidhaha gaaleefay ujeeday markay biyaha sii maraysa dhexdan sii maraysa waa markay degayso deegaanada balcaano oo ka tirsan magaalada jowhar islamarkaana ka kooban in ka badan toddobaatan tuulo ayaa waxaa saameyn adag ku yeeshay islamarkaana go'doomiyey fatahaadihii uu sannad ka hor sameeyey webiga shabeelle arrintan oo saameyn weyn ku yeelatay gaadiidkii soo gelayay deegaanadan alkataa'ib ayaa baahisay sawirada meydadka ciidamada dowladda federaalk ee dhowaan lagu laayay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud warkaasi
muasasada warbaahineed ee alkataayib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawiro horudhac ah oo muujinaya xaqiiqada dagaal faraha laisaga gubtay oo maalintii axadda ka dhacay deegaanka geeriley oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud kaasoo dhegta dhiigga loogu daray ugu yaraan konton askari oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sawirada ayaa laga dheehanayaa meydadka askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo sidaa sawirada laga dheehanayo siyaabooyin kala duwan u haleeshay xabadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybaha hore ee sawirada ayaa soo bandhigaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta noocyadeeda kala duwan hubinaya askarta dowladda federaalka ciidamada qaar ayaa isku dayaya inay ka baxsadaan meydaanka dagaalkii la isku farasaaray waxaadna arkaysaa askari isagoo doonaya inuu goobta isaga baxsado kaas oo tooganaya dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla goobta ayuu ku dilayaa askarta la dilay ayaa meydadkooda la isugu keenaya goob fagaare ah sawirada ay baahisay muwaasasada alkataib waxyaabaha xusida mudan ee lagu arkayo waxaa ka mid ah askari xabadda ka haleeshay daanka waa afka kala haya kaasoo ciidda afka la galay ciidamada mujaahidiinta ayaa dhaawactiraya tiro askar ah oo nafta ku dabayar tahay kuwaasoo badankooda iyagoo cararaya boqnaha jirtay xabadda askarta qaar iyagoo cararaya ayaa lugaha ka burburay ciidamada la dilay ayaa rasaasta kaga taala qaybaha sare ee jirka sida madaxa iyo dhabarka taas oo ku caddaynaysa in badankooda iyagoo firxanaya la toogtay sawirada ayaa soo bandhigaya ugu dambayntii hub iyo saanado militari oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka furteen askarta dowladda federaalk ee lagu laayay dagaalka hubka laga furtay waxaa ka mid ah aakiyaal qoriga sida darandooriga u dhaca ee loo yaqaano b kemka iyo qoriga r b g-ga madaxweynaha maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dekadda hubyo ay ka faa'iidaysan doonto dowladda itoobiya tafaasiil ku aadan warkaasi maxamed muudi ayaa ka warramaya axmed cabdikaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dekedda hobyo ay ka faa'iidaysan doonto dowladda xabashada itoobiya oo maamulka somalilan la gashay heshiis xaaraan ah oo lagu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya qoorqoor ayaa hadalkani ka jeediyey shir ka dhacay muqdisho oo shirkad shisheeye loogu saxiixayay dhisidda dekedda hobyo madaxweynaha galmudug ayaa tilmaamay in hobyo ay ku taalo meesha ugu muhiimsan gobolka cayna dhisideeda faa'iido u tahay shacabka itoobiya dekedda hobyo waa xudunta ganacsiga gobolka ama geeska africa meesha ay ku taallo waxay maanta isticmaalkeeda ama ganacsigeedu yahay mid ka gudubsan soomaaliya ka gudubsan laakiin waxay noqon doontaa mid u adeegaysa gobolka iyo deegaano badan oo dalka ka mid ah sidaad la socotaan dalkaas aan nahay dariska nahay ee aan dekeda lahayn waa bugcadda ama meesha ugu habboon ama ugu dhow ama ugu socodka iyo ganacsiga wanaagsan hobyo ay ku beegantah wax yaryaroo maanta jira ama mushkilo maanta jirtaa si un bay u dhammaan doontaa dowladda federaalka ayaa horey u sheegtay in aysan ka soo horjeedin in itoobiya la siiyo bad iyo dekado balse waxay ku xirtay shardi ahaa in itoobiya ay ka noqoto heshiiskii ay la gashay somalilan hobyo ayaa ka mid ah meelaha loo ballan qaaday itoobiya balse dowladda itoobiya ayaa diiday dekeddaasi iyago oo istaraatiiji ahaan xilligan u arkay in ay dhaqangeliyaan heshiiska ay la galeen somalilan ee loogu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaa ku goodiyey inuu dagaalami doono isagoo diiday inuu iska casilo xilka golaha baarlamaanka kenya ay doonayaan mooshin xilka loogu qaadayo ku-xigeenka madaxweynaha kenya warkaas iyo qodob kale oo ah jabhadda tigree oo ceerisay madaxweynihii maamulka ku-meel gaarka ahaa ee ka jiray gobolka tigree wararkaasi waxaa ka warramaya maxamed daahir khilaafka u dhexeeya madaxweynaha dowladda kenya iyo ku-xigeenkiisa oo in muddo ah taagnaa ayaa cirka isku shareeray kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay golaha baarlamaanka horgeeyeen mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka kenya rigathi kijakua gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa golaha baarlamaanka oo laba garab ah in ay gudagalaan mooshinka xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku-xigeenka warbaahinta gudaha kenya ayaa tabinaysa in madaxweyne ku-xigeenka uu hortegayo golaha baarlamaanka si uu isaga difaaco eedo dhowr ah oo loo soo jeediyey waxaana ka mid ah musuq maasuq iyo in uu kala qeybiyey dadka kenyaanka ah markii uu taageeray dad u badan dhallinyaro oo dhigay banaanbaxyo looga soo horjeedo canshuuraha kenya xafiiska madaxweynaha kenya william ruto ayaa sidoo kale laga soo xigtay in madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya uu hurinayay nacayb salka ku haya isir isagoo ku howlanaa in uu wiiqo awoodda dowladda si gaar ah madaxweynaha eedeemahaasi odin ayuu madaxweyne ku-xigeenka ganafka ku dhuftay isagoo beeniyey waxaana uu xusay in uusan marnabo ku lug lahaan dibadbaxyada looga soo horjeeday dowladda ee gilgilay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya khilaafka ka dhex aloosamay madaxweyne ruuto iyo ku-xigeenkiisa ayaa in muddo ah soo jiitanayay iyadoo ay fashilmeen oo lagu guuldaraystay waan waan labada dhinacay ka dhex wadeen reer galbeedka maalintii axadda ee toddobaadkan ayaa madaxweyne ku-xigeenka kenya waxa uu madaxweynihiisa ka codsaday inuu cafiyo isagoo tilmaamay ilaa iyo hadda inuusan garan karin khaladka uu galay ee sababta u noqonaya inuu ku waayo xilkiisa madaxweynahayga william ruuto waxaan ku leeyahay haddii aan xumeeyey shaqadeeda adag fadlan iyo cafi ayuu ka dhex yidhi kiniisad ku taalaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoo xildhibaanada taageersan madaxweynaha kenya william ruto ay kalsooni ku qabaan in golaha baarlamanka ay xilka ka xayuubiyaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa haddana madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi waxa uu wacad ku maray in uusan xilka ka degi doonin ee uu dagaalami doono dad dhallinyaro u badan ayaa ku dhintay rasaas ay adeegsadeen ciidamada booliska kenya kuwaas oo is-hor istaagay bannaanbaxyo waaweyn oo ruuxay caasimadda dalka kenya falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa ka digaya haddii xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka kenya in dalka uu cagaha la geli doono isku dhacyo u dhexeeya taageerayaasha madaxweyne william ruto iyo ku-xigeenkiisa kaas oo gacan weyn ka geystay in william ruto uu ku guulaysto madaxtinimada dalkaasi dhinaca kale jabhadda tigreega ee magaceeda loo soo gaabiyo t b l f ayaa si rasmi ah u cilaamisay in xilalkii ay ka qaaday xubno ka tirsan maamulkii ku-meel gaarka ahaa ee ka jiray gobolka tigreega waxaana dadka xilkaasi laga qaaday ka mid a madaxweynihii maamulka tigreega ee ku-meel gaarka ahaa kitaajoreeda war saxaafadeed ay soo saartay jabhadda ayaa lagu xusay in dowladda federaalka ay ku wargeliyeen xilka qaadista madaxweynihii maamulka ku-meel gaarka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa golaha wasiirada t b l f ayaa dhinaca kale ku dhawaaqday in ay magacowday xubno kale oo qabanaya xilalkii ay hayeen mas-uuliyiinta la eriyey khilaafka u dhexeeya maamulka ku-meel gaarka ee ka jira gobolka tigreega iyo t b l f ayaa isa soo tarayay maalmihii lasoo dhaafay kadib markii t b l f ay ku nuuxnuuxsatay in maamulkii ku-meel gaarka ee ka dhisnaa gobolkaasi uu furin waayey heshiiskii britoria lagu gaaray ee dhex maray dowladda itoobiya iyo jabhadda tigreega war-saxaafadeedka ayaa intaa la raaciyay in maamulka uu ahaa mid ku-meel gaar ah balse waayihii ugu dambeeyey uu iska dhigayay xukuumad rasmi ah oo ka jirta gobolka waxaana maamulkaasi lagu eedeeyay in ay dayaceen mas-uuliyaddii ka saarneed hirgelinta heshiiskii dhex maray etoobiya iyo t b l f taa beddelkeedana ay faraha la galeen wax isdabamarin iyo in ay xoojiyaan awoodda maamulkooda gudoomiyaha xisbiga t b l f iyo madaxweynihii maamulka ku-meel gaarka oo xilli isla socday ayaa siyaasadda ku kala tegay markii madaxweynaha maamulka tigreega ee ku-meel gaarka ah uu la saftay dowladda xabashida etoobiya kala qaybsanaanta t b l f ayaana sababtay in ay laba garab u kala jabaan iyadoo garab ka mid a uu taageersan yahay dowladda etoobiya halka garabka kalena uu ka soo horjeedo kaas oo inta badan haysta aqlabiyadda iyo dareenka dadka u dhashay qowmiyadda tigreega warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii xildhibaan uu dhowaan xabsiga ka sii daayey maamulka la baxay somalilan ayaa ka hadlay sababta loo xiray iyo waxa laga doonayo sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay somalilan oo saxaafadda la hadlay ayaa shaaca ka qaaday sababta ka dambeysay xarigiisa isagoona tilmaamay in ujeedooyin waaweyn uu maamulka la baxay somalilan ka lahaa xarigiisa islamarkaana uu doonayo inuu colaad la mid ah tan laascaanood uu ka abuuro qaar ka mid ah gobolada waqooyi xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin aragtidiisa uusan ahayn nin qadiyadiisa uga tegaya xarig iyo cagajugleen sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka ujeeddada xarigaygu waxaa laga lahaa ujeeddooyin waaweyn bay xukuumadda ku lahayd waxaa la doonayay in awda laga rido colaad la mida tii laascaanood baa la doonayay waxaa la doonaya in lagu helo cuddeer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu waxaa la doonaya in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta doodda siyaasadeed ee aan qabno waayo ma jirin dembi aan galay ma jirin dembi aan qof ka galay oon xadhig ku mutiysan karin waxaan u sheegayaa ma ihiin nin aragtida uu qabo xadhig iyo cagajugleyn uga tanaasuli kara waan ugu celinaya in badanna waan u qeexa ma ihi nin dagaal loo haliilayo iyo dhib waddanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga ligama heli kara taana anugu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajina aan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baan ahay xarig iska daaya inaan u dhintaa jecla waxaanan leehay way xidheen ayar bay xidheen mar horenan waan sheegeen haddaad bareerii dilaysaan iyo haddaa afka soo duubanaysaanba diyaar baanahay dhowaan ayay ahayd markii xabsiga laga sii daayey xildhibaan abiib oo muddo u xirnaa maamulka la baxay somalilan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa isku dayey inuu qiil u dayo shirkii fashilmey ee ka socday magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa soo gudbinaya xamse cabdi bari oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ka hadlay shir ay muqdisho kula lahaayeen madaxda maamul goboleedyada kaas oo shalay la sheegay inuu fashil ku soo dhammaaday axmed madoobe oo ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada oo shirka ka baxay ayaa ku laabtay magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulka la baxay jubbaland xamse oo daboolaya fashilkaasi ayaa sheegay inuu shirka weli socdo ayna socdaan la tashiyo muhiim ah sida uu hadalka u dhigay haddaba waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo shirkaasi weli waa socda madaxda ka soo qayb gashay shirka waxay ku jiraan la tashiyo la xidhiira qodobada qaarkood oo muhiim ah marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go'aamo
ma ahan markii ugu horreysay oo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa la baxay maamul goboleedyada ka jira dalka uu fashil ku soo dhammaado waxaana loo aanaynayaa sida ay dad badan qabaan mowqif la'aanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa iyagoo dabada kula jira dowlado shisheeye oo dana kala duwan ka leh soomaaliya guud ahaan warkii alfurqaan waa nageynta